wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha hirshabeelle xildhibaan maxamed goodir ah ayaa kormeer shaqo ku tagay deegaanka libiga halkaasi oo uu ku indhiindheeyey ololaha tallaalka iyo daaweynta xoolaha ee halkaasi ka socda kormeerkan ah ayaa qeyb ka ahaa dadaalada lagu xoojinayo caafimaadka xoolaha iyo horumarinta dhaqaalaha dadka xoolo-dhaqatada ah ee deegaankaasi ugu horeyn guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka deegaanka libiga ayaa ugu mahad celiyey wasaaradda xanaanada xoolaha dadaalka ay wado waa noo soo laabteen waa mahadsan yahay boqolkiiba boqol asaga iyo tiimkiisaba intaas dabadeed waxaan ka codsanaynaa baahida tuulada wax la soo koobi kara maaha kow iyo laba lagu soo koobi kara maaha waa bilaaw insha allahu tacaala wasiirkeenna waxaan ka codsanaynaa intaan in ka badan insha allahu tacaala asoo mahadsan intaasaan ka codsanaynaa dhanka kale wasiirka wasaaradda xoolaha hirshabeelle ayaa ugu mahad celiyey dhakhaatiirta wadda tallaalka dadaalka ay wadaan tuulada lebiga ee degmada jowhar ka tirsan lebiga waa meel xoololey ah u badan lo'da iyo ariga hadda ka hor wejigii labaad ee tallaalka ayaa nimid waa laga shaqeeyey haddana dibaa ugu soo noqonnay waxaan rajaynaynaa waa dhegaysanay baahiyahooda waa dhegaysanay waxa ay qabaan runtii wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii iyo daaqa ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa weeye hadda waxay ku guda jirtaa wejigii saddexaad ee tallaalka isla markaasna waxaa barbar socda in xoolaha dhiig laga qaado si loo hubiyo badqabkooda kadibna shaybaara la geyn doonaa markaa kadibna waxaana soo bixi doona cudurrada rasmiga ah ee qarsoon kuwa muuqdoo la arkaayo waa muuqdaan kadibna waxaan weji kale oo daaweyn ah ayaan bilaabi doonaa halkan maanta waxaan ku gudi jirnaa waxa weye talaalka wejida saddexaad waxaanu ku soo gebagabayn doonaa insha allah degmada wadajir degmada gerijir gobolka hiiraan oo u jirta cirifka ugu dambaysa xuduudda halkaas iyo degmada balcad oo u jirta xuduudda dhinacaas xagga ah ayaan kusoo gebagabayn doonaa bishaan waa la shaqaynaa waa bil shaqo waaye maanta shalay berri waxaa laga shaqayn doonaa halkaana laga shaqayn doonaa insha allah warshaqa loo gudbaa kadibna waxaa la tegi doonaa tiimkan hadda nala socda takhaatiirta aagaana ka shaqaynaya tiim kalea waxaa jira hiiraan iyagana ka shaqayn doono beledweyne ilaa iyo gerijir laakiin waxaan kusoo gebagabaynaynaa halkaas